munaasabad ay ku qalin jibin yihiin in ka badan boqol iyo soddon gabdhood oo baratay xirfadda farsamada gacanta ayaa lagu qabtay degmada kalabeyr gabdhahan ayaa bartay xirfado kala duwan sida dharkarinta iyo cilaansaarka waxaana ka qayb qaatay barashada xirfadan hay-adda keer ibraahim axmed xasan oo ka socday hay-adda keer ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada lagu soo saarayo gabdho xirfad bartay kuna shaqaysan karo
waxaan ku darayaa uun dufcaduhu in ahaayeen laba dufcadood mashruucan unu soo bilaabmay bishii labaad ee sanadkan maantana alxamdulilah lagu fadhiyo noo qalin jibintoodii haddaba su-aashu waxay tahay wakhtiga intaa leeg iyo hawsha intaa leeg iyo dhaqaalaha intaa leeg maxaa laydiin geliyey maxaa looga gol lahaa xaggee u guuraynay xaggeese ka guuraynay ujeeddadu waxay ahayd in hoos loo dhigo shaqayaraanta iyo in kor loo qaado xirfadaha qaar ka mida mas-uuliyiintii iyo marad sharaftii kala duwaneed ayaa bogaadiyey gabdhahan bartay xirfadaha xafladdan qalinjebinta gabdhaha boqol afartan iyo afarta ah ee qaatay xirfadaha kala beddelan ee deegaanka ah waxtar u soo kordhay waxaan kaloo mahad u jeedinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay qabsoomidda xafladdan ee noo qalanjabisay hadday tahay dhar hadday tahay cilaan waa hooyooyin waa gabdho aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan ballan qaadayaa inaan ka iibsan doono dhammaan maxayatay aan dhiiri gelin doono meeshay xayaysiis uga baahdaanba aan u geyn doono ayaan ballan qaadaya anigu waxaan u hambalyaynayaa gabdhaha sharafta leh hooyooyinka hablaha ee maanta boqol iyo afartanka gabdhood ee degmada kalabaydh ka qalin jabiyey xirfadaha kala duwan xirfadda la baray gabdhahan ayaa kaalin ka qaadan doonta horumarinta qoysaskooda